barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco sagaasha bisha februari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona ee barnaamijka dhalinyada waxaa halkeena kaga soo jeedinaya jaamaca booli jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandule
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana dhegaystayaal waxaa ka mid ah
hablaha waxa lagu kala garan jiray waxaan ku hablaha inantaasi way timaha markay xamran tahay shan hablood hadday walaala yihiin inanta ugu weyn baa kolba guursan jirta haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyn tahay guursan jirtay maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidhi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro mariin wax lagaa leey
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi ayaad maqli doontaan idinkoo maqlayay codka saynaba xarbi maxamuud oo ah abwaanad suugaanta dhaqanka curisa
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka maqnaan doonin heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
salaam marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
sharcidejiyaasha maraykanka ayaa mar kale u ansixiyey dowladda maraykanka inay sii shaqayso iyada oo loo ogolaaday laba sano oo miisaaniyada hal sanatar oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa xilli dambe oo ay dhaafi lahayd wakhtiga ay ku ekayd miisaaniyadda dowladda maraykanka u codeeyey dhanka taageersan inay dowladda sii shaqayso miisaaniyaddana loo fasaxo dareenkii xalay ee aqalka sanadka maraykanka ayaa ahaa mid u muuqday in dowladda qaybo ka mid ah albaabada loo xili doono mar kale wakhtiga oo kusii dulkayay xilliga habeenbarka ah oo ahaa wakhtiga ay ku ekayd xilligii miisaaniyaddii hore ee ay dowladdu ku meel gaarka ahaanta ugu shaqaynaysay ayaana u sabab ahaa in dareenkaasi uu abuurmo
kim yo jong oo ay walaalo yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iyo wafdi la socda ayaa booqashay uga bilaabatay dalka kuuriyada koonfureed kim yo jong ayaa ah xubintii ugu horreysay oo ka tirsan qoyska muddada dheer xukumayay dalkaasi kuuriyada waqooyi oo booqda dalkaasi tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii kuuriya qaramada midoobay ayaa waxay u ogolaatay wafdiga inuu u safro kuuriyada koonfureed cunaqabateyntana ka dhaafay si ay uga qayb galaan ciyaaraha olombikada jiwi oo isagu ka tirsan wafdigahna hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa waxa uu isagu ku jira liiska madow ee cunaqabateynta ah waxaana uu ku jiray tan iyo labadii bishii juun ee sanadkii inaga tegey oo laga mamnuucay in uu safro lana xayiray hantidiisa
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxa aad haddana kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada boorame inooga soo diray wariyaha v o a da haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanku magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedin doona anigoo ah haashim sheekh cumar good mowduuca aan barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ku soo qaadan doonaana wuxuu ku saabsan yahay maanta dhaqankii hore ee soomaalida iyo tilmaanta lagu kala garan jiray gabadha la qabo gabadha aan weli guursan iyo ta aan gaadhin da'dii guurka waxaa kaloo aan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeennan kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee dalka ka jira iyo ciyaaraha ay ku soo bandhigaan xafladaha caroosyada ee magaalooyinka lagu qabto waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta abwaanad saynab xarbi maxamuud oo loo yaqaano eday waayo oo ah hooyo abwaanada oo aqoon badan u leh sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida oo aan horena ugu waraysanay barnaamijyo ku saabsan dhanka sooyaalka dhaqanka ee soomaalida haddaba ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaanad saynab xarbi maxamuud tilmaamaha lagu kala garan jiray gabdhaha ta la guursaday ta guurdoonka ah ee aan la guursan iyo gabadha aan gaadhin wakhtigii guurka iyo kuwa kaleba abwaanada oo sharaxaysaana waxay tidhi waad mahadsan tahay haashin sheekh cumarow aad iyo aad baad mahadsan tahay hablaha waxaa lagu kala garan jiray waxaan ku idhi hablaha inantaasi way timaha markay xamran tahay shan hablood hadday walaala yihiin inanta ugu weyn baa kolba guursan jirta haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyn tahay guursan jirtay maxay ahaydee hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidhi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro mariin wax laydhaa lagu inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen caalaamad leh mariin baa lagu xidhin jiro way cuslaydoo dhaqan bay ahaydoo inantaasi markaa habeenkaa waanigii kuu soo sheegay waxa loo samayn jiray wan bil laydhaabaa iyay gawrici jireen inankii inantu intay isku qabtaan oo ka tallaabsanayeen dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intani soo ururaan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray markaa in la qabo waa kan dee gambadii loo saaray gambasaarka heblaayo gambadii baa loo saarayaabaa loodhan jiray gabadhii guurdoonkahay dee way heermaysayo iyadna waxa lagu garanayay dee waabay soconayso waddan kaley tegaysa dee timaha way qaawanaydoo inantu haddii la guursado oo la furana calaamad gaaray lahayd oo gabab baa loodhan jiray timahay xidhin jirtay gambada ta aan gabadha ahayne heerintaana bilaa gambay ku tegi jirtay dee oo la garanayo waa laodhanaya inan gashaantiya maanta soo heerintay way dabnaydo timaa waa loo xamar wax laydhaabaa loogu xamri jiro dhuudhuuban baa loogu xamri jiro gabadha aan weli gaadhin halkaas inta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraar laydhaaba halkaa la marin jiro dhowr baa loo goyn jira tarbuushka ka taagan toolmoon baa la odhan jira tarbuushka ka taagan toolmoon annagaa odhan jira yaan habeen walba taabaleya inanta tarbuush wax laydhaabaa loo feeri jira haddaba abwaanad saynab kooxdeeda ciyaaraha dhaqanka ee ay madaxda ka tahay waxay bartaa aqoon la xidhiidha dhanka xirfadaha ee sooyaalka dhaqanka abwaanada oo ka sheekaynaysaana waxay tidhi waxaa ka mida waxaan baro hararadaan baraa kabdahaan baraa runtii iyagana waan waaniyaayo dawada waan ka waaniyaa inamada laftooda waxaan jecelahay inaan furo iyagana oon gorofkii qora idhaahdo oo aan maxay qalabkii dee dhaqankii hidihii ee aynu lahayn inaan u sameeyaan iyaga laftoodan rabaa inamadana markaa adiga iyo kooxdaada cid idan caawisa amase idin gacan qabata ma heshaan wallaahi weli ma aanu helin adiga mooyaane cid nala soo xidhiidhay in badan weli maanu arag waxaanse rajaynayaa horta anigu qofaan ahay shakhsiyadayda markaan ahay een hooyo ahay waxaan doonayaa waxaan qaban karo inaan dhaqankii soo celiyaan diyaaru ahay inaan dhaqankeenii soo celiyo oo aan habluhu aan maxay han cawskii iyo kabdihii iyo tolayadii masaftii iyo dabaqii la tolaya xariirta labadii dabaqee laxooda lagu ridayay wixiiba in la baraan diyaaru ahay inamadana inay dhaqankoogii soo celiyaan fandhaaladii qoraan oo ay xeedhyihii qoraan oo ay gorofyadii dhiilkii lagu lisayay looda qoraan iyagana ayaan maxay aada iyo aada u rajeynaya haashisha cumarkoodu haddii iminka la yidhaahdo adi iyo kooxdaada ha la caawiyo halkee lagala xidhiidhi karaa kolley meel waxa laygala xidhiidhi karaa xafiisyaan maxay kolley leenahay dhaqanka waana lagula soo xidhiidhi karaa anaa laygala soo xidhiidhi karaa runtii soo xidhiirku ma adka waxaan joogaa waa dila dilana waa gobolkii awdal furihiisii somalilanna waa isku wada muuqataa aniguse waxaan aad iyo aad u odhan lahaa dhaqankiyaa la soo celiy sidoo kale ciyaaro dhaqameed nooceeya ayay kooxdani hidaha iyo dhaqanka ee abwaana saynab ay ku soo bandhigaan xafladaha caroosyada ee ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee somalilan qaarkood saynab xarbi maxamuud oo ka jawaabaysaana waa tan runtii waxaanu ku soo bandhignaa aroosyada markaanu tagno shaksiyad horta anigu gabay baan ka hadlaa iyaguna way ii tumaan sacabka marka anu gabaygayga inankaa iyo inantaasaan ku waaniyaa inay reer fiican noqdaan dhaqankiina aanay iloobin maxaa ka mid a bal hadda gabayga aad ku waanayso dee kolley inantiiyo inanka waan u gabyaa inanta markaan u gabiyayo waxaan ku idhaahdaa hadalka waa loo qorsheeyaa ninkii ku qabaa laguma qayliye qalbiga loo fadhiisiyaa kolba wuxuu soo helaa saaki lagu noqdaa oo uu gaboobaa ninkii goorxun lala hadlaa oo uu gaboobaa ninkii gogosha lagu cunaa midii laga giigo iyo reer gabaal ha noqon baan idhahdaa inankana waxaan ku idhaahdaa hooyo igu soo dhowow oo dhegtayga maqal hooyo igu soo dhowow oo dhegtayga maqal war geesiyow geesiyow geesi geesi dhalay inantu caynkay tahaan kuu caddaynayaa tababarkii hooyadeed bay ku taagan tahay taariikhda wanaagsan waa tii eedooyinkeed tilmaanta wanaagsan waa tii ayeeyadeed oo waad aqoon guursato waa laguu ogaa baan ku idhaa inankana markaa saasaan ugu gabyaa runtii waan u duceeyaa waxaan idhaha midigtu kuu buuxsantoo maalku kuu badhaadh dad iyo dunyana rabbigu daafi kaaga yeel arsaaqada ceel durdura caadil kaaga yeel janna fardowsana rabbigu jaaha kuugu qabay waxaa adoontaba ilaa daaqad kaaga dhiib baan ku idhaahdaa xafladda carooska waad ka qayb gashaan tadiiqadana waad ka qayb gashaan labadaba sooma
tadiiqadana dee kolley kolkaanu sii soconno waanu sii heesnaa oo inantiiyo inankaanu isku sii qabanaa markaanu sii heesayno waxaanu ku nidhaahnaa hadduu reer adduun rug leeyaayo adduunyadu raaxa leedaayo adaa sharafey shirgow galay baan sii nidhaahnaa isagana maxaa tiraa ee inankana waxaanu ku nidhaanaa adaa geesiyow garo maalowo ka goorsaday laanzaro gobey baan inankana ku nidhaanaa wa kaas weli magaalooyinka waaweyn ee wadanka ku yaala sida hargeysa iyo boorame iyo caroosyo ka dhacay Ha.
oo waxyaabaha sooyaalka dhaqankaa aad ku soo bandhigteen adiga kooxdaada ma jirta ha dhaantadaanu tunaa dhaantadaad ku soo bandhigteen markaa caroosyo hargeysa iyo boorame iyo lagu qabto waad ku soo bandhigteen Ha.
bal qaar ka mida noo tilmaan ee kolley aroosyada markaan boorama oo kale hudheelkan iminka habeen hore oo kale hudheel rays baan joogay ee dhaantadii baan inantii u tumay oon ku sara kiciyey ee dhaantaan kusoo bandhignay annagiyo kooxdaydii waxaan ku yidhi sida dhigaad sida dhigaad jidhkayga dhex qaadayo dhimirkayga damaysay ku dheereeran tahay ood ku dheereeran tahay dhigtayo sida dhigi iyo udub laysku dhaabayba laygu kaa dhufto laygu kaa dheeli tiray laygu kaa dheeli tiray dhudhumada dhudhumadaa dartaa dhulka kuma haye sida ruux dhutinayo kalandheeliya cabdiyow dheeliya dhaantadaasi markaa wax weeyaan waa dhaantadii aan anagu lahayn dhaqanka yagii qoloba reerba wax buu leeyahay halkan waxaa laga leeyahay wax la yidhaha saylici war horta markaad imiga u qaado tusaale ahaan dhaantada iyo eh, waxyaabaha sooyaalka dhaqanka ee soo jireenka markaad carooskii ku soo bandhigtaan adiga kooxdaadu see loo xiiseeyaa markaa si wanaagsan baa runtii aad iyo aad baa loo xiiseeyaa rag iyo dumarba waa loo kacaa xataa habeen hore nimankii hurday baa soo dhaadhacay oo nala tumay oo niman jiifka hurday baa noo soo dhaadhacay oo xiiseeyo aad baa loo xiiseeyey si fiican markaa een dhaantooyinku iyo haashinow waxay kala ahaayeen baa la yidhaha jiibley iyo jaanley iyo hirwo iyo ruquusa markaa jiibley iyo jaanleydaasi Ah.
maxaa midhahooga ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ee markay jaanlayda tahay wuxuu odhan jiray nanku maxaan halqaney ku aybsadayon hirwayn xiisaa u soo maray saasaa la isu dhaafi jiray inantuna maxay odhan jirtay inantuna waxay odhan jirtay ilaa caka waxay odhan jirtay waar hiba hiba kacay horinta reerkeenow halyeeyo ugaygiba taayey halcelis wax la yidhaha bay odhan jirtay inantuna Taas waa marka- laysku halcelinay taasi markaa waa jaanti jaandheertii wey markaa sacab iyo sacab bay lahayd oo saasaa laysku dhaafiyey ah, jiiblayduna dee bahal saa sidanay u jiibiyaan imaga nimankani ay dhahaan.
ayaa loo jiibin jiray yidhaahdaan imika waa kan kule haben iyo dharaariya kuwa aybiyo yaa kuwada horumaraya kuwada horumaro waa kan yidhaah Beriga maxaa haddana looga yaa dharaariyo habeen aan isdhowrane ayga dheera nine faadumaysoo dhowo waa kan berigaa waxaan odhan jiray annagu unaybo wiiguma ila gaalayaar madow yaleele baan odhan jiray tii unbay bedeleen marka Ee, tan kale ee ruquusaduna dee way naga horreysa annagoo ruquuso raggeedii baa yimidaasi wax horay ahay ma garanaysaa maxaad midhahooda ka xasuus Ee, markaa een, ee ku rowrobi raws magaadhada ruquursa raggeesii baa yimid ee ku rowrobi raws magaadhada bay odhan jireen dhulkay dhulkay saa lugaha ula dhici jireen baan markaa saasay ahayd Ee, dumarkuna saddexleyduna maxay saddexleyduna dee waa tanay isku dhaalaana ay leeyihiinoo iyadana dhaqankan halkana laga yaqaana iyo saylicig war saddexleyda maxaad ka xasuusan kartaa saddexleydu dee markay sidaa ugu dhuftaan ay sacabka isdhaafaan ayay allaahuna ita anigii ku idhi maaynoy bay odhanayeen ha oo iyadana taasay ahayd gabdhahuna maxay odhanayaan ee gabdhuhuna may ah, hadlayna iyagu iyagoo aamusan bay soo dhaa- iyay isdhaafi jireenoo saasay isku dhaafaan saddexleyda bahashan kale wilwilahana dee maxay ahayde iyagana waa la ciyaara waa dhaqanka xaggan wilwilaha dumarku ma ciyaaraan wilwilaha haa dumarkuna way u jiibiyaan ragguna way u- isu jiibiyaan iyagoo keliya Ee, runtii galbahalkan xaggana laga yaqaanaa een, ee, xeebta ee, waxay odhanayaan dhimaahe hanaabaan Markay la kulmi- hanaaba nimanela ma haboone bay yidhahdaan dumarkuna Hey.
obala obala hobeyoy harimaahe hanaabaan hanaaba nimanela ma haboone bay yidhahdaan Uyabaan, uyabaan, oye, harimaye, hanaban, hey, hanaban. markay ragga keliya yihiin war sidii reen weynooda caliyey ama reeraa iyagoo soo degay ama roobka oriyada soo dhigay amay cagtuwada rig leedahay intaysaa u boodaan waa ragga abwaanada saynab xarbi maxamuud waxay ii sheegtay inay aqoon u leedahay ciyaaraha dhaqanka ee qaarkood laga ciyaaro gobollada bariga sida ceerigaabo oo ay ka mid yihiin ciyaaraha botorka iyo jaandheerta
botor wax la yidhaahdana barigaa laga yaqaanaa iyo bahal kaloo la yidhaha iyadna imika jaandheeroo erigaabaa la yidhaha taas markaa botorku yeleyo baala hobeyoy obey nawaygeelayagii xer buu tegayey obeyoy hayey xagaray buu ka dhaadhacayey obey oyey xasan iyo xursaa wadayey obey obey naway xoorkiisii la marin waa waa botorka jaandheertuna waxa weeyaan hey haddaan loo celiyo caliyayne ay haddaan loo ceri gaabayne ey walle way carari doontaaye hey hey weeyaan iyaduna markaa dhaqamadu saasay haashina ugu fara badan yihiin maadaama aad abwaano tahay oo inta badan hal abuur ku samayso ciyaarahan dhaqankana mid walbaad qayb ka mida aad taqaano sidaa imikaba aad noo tilmaantay seed u barata runtii een, horta ee waxa weye waxaan markuu qofku abwaan yahay ee, bahasha ma barto ee ilaahay unbaa man waa wax macni dee Hiba.
hibe ah oo ilaahay ku shubay ee, waayo dee markaa ma barto wax lasoo gurgi karo lasoo ururin karo la qoraana haashino kolley iskuma toosi kara sida badan wixii ilaahay ku siiyey ee hibaha unbaa isku toosa Ee, markaa runtii een, anigu markaan maadaama aan ahay abwaanad ee, runtii dee aniga iska hala abuurta hal abuurkaygu waa ii gaar ee, runtii aad iyo aad baan u hal abuurtaa meel kasta oo aan is leeyahay haddii aan imika habeenkan caawa macna dee taan taad ii dirtaba waan soo qabanaya waayo dee gabaygu waxa weeyaan anigu gabayga awowgay baa gabi jiray awowgii baa gabi jiray Ee, bahashu waa ablootumay waxay yidhi sacabku waa nin maxay yidhi waa ablootumay iyo oday ka sheekee markaa waa ab- kaanay anigu ab- waxaan ka haystaa awowyaday Ee, runtii ee, nin fanaan oo qaaliyahoo la yidhaha Cabdi- maxamed cabdilaahi ciise singub laba dumaroo walaalaabaana kala dhalay imiga bahda v o eda ee soo kordhisay barnaamijkan sooyaalka dhaqanka ee maantana aad martida u tahay maxaad odhan lahayd bahda v o a waan salaamayaa salaan aada u sharaf badan baan salaamayaa bahda v o a waxaan leeyahay eh, waxaan jecelahay bahda v o a inay dhaqanka soo dardargeliyaan oo dhaqankeennii la soo celiyo si hablaheennuna kuwa soo kacaya noloshoodu ay u jirto intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee v o a oo aan maanta ku soo qaadanay dhaqankii soomaalida iyo tilmaamaha lagu kala garan jiray gabdhaha midda la guursaday tagaashaantida ah iyo ciyaaraha dhaqanka ee ilaa wakhtiyadan xafladaha caroosyada magaalooyinka dalka qaarkood lagu soo bandhigo waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeena abwaanad saynab xarbi maxamuud oo loo yaqaano eday waayo oo ah abwaanad hooye ah oo aqoon badan u leh sooyaalkii dhaqanka soomaalida waxay ku nooshahay magaalada dila ee gobolka awdal barnaamijka ayaa idinkaga imanayay magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xaashim sheekh cumar good haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa u soo baxday faynalaha kooba dalarey kadib markii lugtii labaad kulan samafaynalaha ka tirsan koobkaasi ay gegada mistala stadium kula ciyaartay naadiga kubadda cagta valencia lugtii hore ee kamnuu ka dhacday ayaa naadiga barcelona gooli waxba kaga soo awadroonatay naadiga valencia goolkaas oo naadiga barcelona ay faa'iidada u wadatay waxaa u dheliyey ciyaaryahan luis suarez hayeeshee shalay ayaa naadiga kubadda cagta barcelona mar kale waxay samaysay gool kale oo muhiim ahayd ciiraan philip cotino ayaa goolkiisi ugu horreeyey ee naadiga barcelona u dhaliyey tan iyo kadib markii dhowaantan uu naadigaasi ku soo biiray cotino ayaa waxaa lagu soo geliyey beddel qaybtii dambe ciyaarta isagoo ciyaarta markaasi ka dhigay gooli waxba markii uu soo galay markii ay dhammaan rabtayna waxaa gool kale u dhaliyey naadiga barcelona ciyaaryahanka waddanka kureesha u dhashay ee rakatij sevilla oo laganis hore uga soo gudubtay samafaynalaha ayaa faynalka ku sugaysa naadiga barcelona kaas oo la ciyaari doono kow iyo labaatanka bisha abril sanadkan aynu ku guda jirno ayaa sheegagada lagu ciyaari doonaa ayaa xiriir kubadda cagta waddanka spain weli uusan go'aaminin maanta waxaa dhexi doona kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkeed naadiga fiorentina ayaa la dheeli doonta naadiga yuventus horyaalka dalka talyaaniga ee zaria laliigaha dalka spain atletico bilbao iyo las balmas ayaa sidoo kale dheeli doona halka bundesligaha jarmalkuna ay augsburg iyo reisenbol sport libzig ay wada ballansan yihiin warar goosgoos haddaan dhegaystayaal idin dulmarno ciyaaryahan hazard oo naadiga kubadda cagta chelsea u dheela ayaa waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inay suuragal tahay inuu naadiga real madrid uu ku biiro isagoo markaasina naadigaasi real madrid ay si weyn u doondoonaysay ciyaartooygii hore ee haliyeyga naadiga arsenal betit ayaa waxa uu sheegayaa in mustaqbalka ciyaartooyga naadiga kubadda cagta ee arsenal dhowaantan la soo wareegtay la gazet mustaqbalkiisuu yahay mid halis ku jira iyadoo uu sheegay in rajadii iyo kalsoonidii wenger uu ku qabay ciyaartooygaasi ay guud ahaanba meesha ka baxday riyad mehraz ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda kubadda cagta leicester city kadib markii dhowaantan uu guuldaraystay iskudayga naadiga manchester city ay ku doonaysay ciyaartooygaasi in ay kula soo wareegto naadiga b s g na waxay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaartooyga naadiga kubadda cagta chelsea qadka dhexe uga ciyaara kant isagoo noqonaya bartilmaameedka koowaad bedeli doona ciyaartooyga naadiga kubadda cagta b s g qadka dhexe uga ciyaara ee mota maamulka naadiga manchester unitedna waxa ay sheegeen in ay galeen khasaare maaliyadeed tii ugu weyneyd muddo siddeed sannadooda taas oo ay ku eedeeyeen inay ka dambaysay isbeddelkii canshuuraadka dhowaantan ee madaxweynaha maraykanka uu sameeyey donald trump milkiilayaasha naadiga kubadda cagta manchester united ayaa kuwa maraykana iyadoo saameyn ku yeelata isbedelada canshuuraadka ee waddanka maraykanka ka dhaca ruushkana waxaa loo diiday ciyaaraha olombikada ee kuriya ka furmaya inay ka qayb galaan kadib markii ay racfaan hore uga qaateen go'aankii guddiga olombikada ay soo saareen oo ku aadanaa inaysan ka qaybgeli karin ay maxkamad mar kale diiday dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa tahay aada iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyey nala la socodsiinayay xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta dhegeystayaal haatanna waa dhankii heesaha sahra dawa iyo
Sugar sugar
heli heestii ay ku loqonaysay zahradowa oo ay u garaacaysa kooxda durdur ayaan kusoo gebagabaynaa idaacaddeenna durnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen jaamac buulle jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo